halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii afarta bisha waa afarta bisha marj sannadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacaddeenana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in dad boqol qof ka badan ay afartan iyo siddeedii saacadood ee lasoo dhaafay abaaruhu ugu dhinteen gudaha soomaaliya
waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in afartan iyo siddeeddii saac oo lasoo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan boqol iyo toban qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baaye bokool in ka badan sidaan horeba u sheegaba nus shacabka soomaaliyeed ayay aafaysay abaartan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka
sidoo kale waxaan dhegaystayaal idin haynaa warbixinno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan gaar ah la qaatay guddiga gurmadka abaaraha waxaana ay si gaar ah uga wada hadleen wax uqabashada dadka soomaaliyeed ee abaartu saamaysay kulankan oo ay guddiga gurmadka abaaraha uga warbixiyeen ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ay soo bandhigeen sidoo kale in xaaladdu ay tahay mid aad u adag islamar ahaantaasina ay xaaladdu ku xun tahay dadka xoolodhaqatada iyo duunyada iyagoo sidoo kale soo bandhigay inay jiraan dad ay isugu darsoomeen abaaro iyo shumanbiyoodyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan khayre waxa uu ballan qaaday inaanay ka xukuumad ahaan waxba kala hari doonin dadkaasi abaartu saamaysay islamar ahaantaasina ay ka qayb qaadan doonaan gargaarka biyaha saadka dadka iyo xoolaha wixii awoodooda ah waxaana guddiga ay dadaalkooda sii kordhin doonaan mar walbana ay ku daba joogi doonaan sida ay wax u socdaan sida dadka iyo duunyadaba loo badbaadin lahaa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha maanta
wararka ka imanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in ilaa iyo shan qof ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay xarunta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari waryaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa faahfaahinta warkan goordhow idinooga soo dirtay magaalada boosaaso
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac ayaa v o a u xaqiijiyey in dadka dhaawacmay ay ahaayeen shan qof oo shacab ah laba ka mid ahna dhaawacooda uu liito waxaa kaloo guddoomiyuhu sheegay inay bad qabaan garsoorayaashii maxkamadda iyo ilaaladoodii oo xilligaas ku sugnaa maxkamadda gudaheeda qaraxa bamkuna uu haleelay dad rayid ah oo watay dacwado madani ah dhammaantoodna ay rag yihiin ciidamada booliska gobolka bari ayaa durbadiiba waxa ay xidheen agagaarka maxkamadda waxaana ay bilaabeen howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dameeyey weerarka maxkamadda kuwaasoo xabsiga u taxaabay tiro dad ah oo goobta ka dhowaa hase ahaatee mas-uuliyiinta laamaha ammaanka gobolka bari ayaan weli wax wara ka soo saarin bamgacmeedka lagu weeraray maxkamadda iyo inay soo qabteen ciddii ka dambeysay falkaas faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso xubno matalaya isbahaysiga neeto iyo ruushka ayaa ka wada hadlay markii ugu horreysay tan iyo intii ay ku kala tageen colaadda dalka ukrain arrimaha dalkaas iyadoo labada dhinacna ay isku fahmi waayeen madaxa guddiga xiriirka ee ciidanka neto betra bavel ayaa telefoonka u diray maamulaha ciidanka ruushka valery gerazimof si ay uga wada hadlaan arrimaha ammaan ee wakhtigan taagan iyo weliba sida ay isula meeldhigi lahaayeen xiriirka labada dhinac ee ciladoobay xiriirkan ayaa kii ugu horreeyey ee heer sara oo dhinacyada ciidanka xooga ah ee dalalka neto iyo ruushku dhex maro iyadoo islamar ahaantaasn markii hore ay warbixintu ku sheegtay wasaaradda difaaca dalka ruushka in ay dhinacyadu ka wada arinsan doonaan arrimaha ammaanka
maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cusub oo ka dhan ah ururka alqaacida uu toddobaadkan uu ka geystay dalka yemen saraakiisha militariga maraykanka ayaa sheegay in howlgalkan uu qayb ka yahay waxa ay ku tilmaameen qorshe ballaadhan oo lagu hakinayo khatar sii xoogaysanaysa oo dalalka reer galbeedka uga imanaysa garabka alqaacida ee yemen saraakiisha pentagon ayaa sheegay in weerarkii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen dayuuradaha dhulka laga hago iyo kuwa dagaalkuba ay labaduba khamiistii qaadeen ay qaadeen idhahdee khamiistii iyo aroornimadii jimcihii shalay lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala gobolada ebyan beyda iyo shabwa ee dalka yemen sarkaal kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in ururka alqaacida ee jasiiradda carabtu uu hadda qabanqaabinayo ilaa iyo afar kun oo dagaalyahan uuna ku tala jiro inuu weeraro inuu weeraro maray inuu weeraro ka geysta maraykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ah sarkaalka ayaa sheegay in ururkani uu marmar la shaqeeyo ururka isis ee ay tartanku ka dhexeeyo si yoolkiisa bartilmaameedsiga reer galbeedka uu u gaadho
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a markana aan gudagalno qodobada kale ee idaacadda iyada idin hayso galabta maalmo maalmo yar uun kadib markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo oo dhinaca abaaraha ah ayaa waxay soo taraya dadka u dhimanaya cudurro iyo nafaqadaro la xiriira abaaraha ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo maanta shir jaraad ku qabtay muqdisho ayaa isaguna sheegay in boqol iyo toban qof ay afartan iyo sideedii saacadood ee lasoo dhaafay u dhinteen abaaraha gaar ahaan gobolada baayo iyo bokool warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray waryahayaga xasan kaafi qoyste ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta muqdisho kula kulmay guddiga abaaraha heer qaran kuwaasuu ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka jirta meelo badan oo ka mida gobollada dalka soomaaliya iyo inta ay la eg tahay baaxadda khasaaraha ay abaarahaasi geysteen warbixinta uu ra-iisul wasaaruhu ka dhageystay guddiga gurmadka abaaraha kadib ayaa shir jaraa-id oo u qabtay saxaafadda waxa uu kaga hadlay masiibada abaaraha dalka ka jira iyo sidii wax looga qaban lahaa halkan waxaan kusoo gebagabeynay shirkii guddiga loogu magac daray gurmadka abaaraha oo ahayd maalintii ugu horreysay aan anigu hogaamiyo kana qayb galo waxaan aad ugu faraxsanahay in aan shirka ka qayb galay ogaadana waxyaabo badan oo wax ku ool ah maantay musiibada abaaraha iyo dhibaatada ay shacabka soomaaliyeed ku hayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inay noqon doonto sidii wax looga qaba lahay abaarahaas saameeyey dadka soomaaliyeed in ka badan boqolkiiba konton muhiimadda ugu weyn oon ka shaqayn doono maalmaha soo socda dowladdooduna ay u qaadan doonto arrinkaas si adag aan isku dayi doonno inaan qabanno wax walba aan awoodno inaan yeelno ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sheegay in afartan iyo siddeeddii saac ee ugu dambeysay ay dad tiradoodu kor u dhaafayso boqol iyo toban ruux ay abaaraha dartood ugu geeriyoodeen meelo ay ka mid yihiin gobollada baay iyo bakool iyadoo sidoo kalena xaalado ba-an oo abaareed laga soo sheegayo qaar ka mida dhulka ay soomaalidu degto waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in afartan iyo siddeeddii saac oo lasoo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan boqol iyo toban qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baay iyo bakool waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo soomaaliya ka mid a in ka badan sidaan horeba u sheegaba nus shacabka soomaaliyeed ayay aafaysay abaartanu waxaan isugu yeeri doonaa marka haddii ilaa yidhaahdo ganacsatada iyo culummada iyo aqoon-yahanada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doonno idinkana codsan doonno inaadna garab istaagtaan ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay samayn doonaan qaabka ugu hufan ee dadka abaaruhu halakeeyeen lagu gaarsiin karo deeqaha ay dowladdu qorshaysay iyo kuwa kale ee laga helo hay-adaha caalamka isagoo carabkana ku dhuftay in howsha gurmadka ay ka qayb qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horeeyaan culimaa udiinka soomaaliyeed waxaan samayn doonaa qaab loogu gurmado dadka soomaaliyeed waxaan ka fikiri doonaa sida ugu hufan uguna aaminnimo aaminnimada badan oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahay iyadoo ay hormuud ka noqon doonaan dad badan oo soomaaliyeed ama culummada ha ahaato ama ganacsatada ha ahaato ama dad kale oo bulshada rayidka ku jirta ha ahaato waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkani inuu yahay arrin khatar ah waxaa kaloo muhiima inay ogaadaan in anigu aan u qaadan doono arrinkan shaqada ugu muhiimsan oo aan dalka u hayo maalmaha soo socda haddii ilaah yidhaahdo mar labaad dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ducaystaan in ilaahay uu dhibka naga qaado waxaa kaloo nugu baaqayaa haddii ilaah yidhaahdo in ay gacmaha isqabsadaan waxaa kaloo idin sheegaa in dowladdiinnu haddii ilaah yidhaahdo idin garab istaagi doonto kana shaqayn doonto dowlad wanaag haddii ilaa yidhaahdo aad ku qanci doontaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa meelo badan oo ka mida geyiga soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xooggan oo waxyeello u geystay dad iyo adduunyaba waxaana laga cabsi qabaa in baaxadda abaarahani ay isku beddesho macluul baahsan maadaama baadkii iyo biyihiiba gabaabsi noqdeen sidoo kalena meelaha qaar lasoo sheegayo in ay webiyadii gureen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kalena dad tiradoodu gaadhayso ilaa iyo toddoba qof ayaa u geeriyooday abaaraha iyo xanuuno ka dilaacay deegaano ka mid ah somalilan kuwaasoo ay u dambeeyeen laba qof oo arbacadii lasoo dhaafay ku geeriyooday koonfurta magaalada burco deegaanadan waxaa ka dilaacay cudurka jadeecada wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan magaalada hargeysa inooga soo diray inkastoo riiqda abaaraha ee ka jira somalilan ay ka daba dheer yihiin muddooyinkii u dambeeyey haddana inta lagu guda jiray sanadkan cusub waxaa abaaraha awgeed iyo xanuuno isbiirsaday ugu geeriyooday deegaano ka mid a gobolka togdheer ugu yaraan tirada inta loogii ilaa toddoba qof kuwaas oo ay u dambeeyeen qoys uu helay cudurka jadeecada oo ka dilaacay deegaanadaasi qaarkood kaasoo sababay dhimashada aabihii qoyska iyo wiil uu dhalay halka saddex qof oo kale oo ka mid ah qoyskaasna loo qaaday magaalada burco oo lagula tacaalaya xanuunkooda sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha tuulada coodan leh axmed maxamed muuse oo lagu naanayso gole deegaanada xanuunada ka dilaacay ayaa guddoomiyuhu sheegay inay tahay deegaanada hoostaga degmada qorolugud ee koonfurta magaalada burco guddoomiyuhu waxaa intaasi ku daray in sidoo kale ay jiraan dad xanuunka jadeecada u jiifa guryaha islamarkaana uu yaryahay gurmadka caafimaad iyo adeegyada caafimaadka ee deegaanadaasi ka jira guddoomiyuhu waxaa intaasi ku daray in xoolihii deegaanadaasi dhib mooyaane aan dheef lahayn hadda deegaanadan oo ka mid a meelaha abaaraha ugu badani saameeyeen ayaa dhowaan xukuumadda somalilan ka qoday ceelbiyahood laga soo saaray biyo macaan waxaanu axmed maxamed muuse oo golo loo yaqaanaa sheegay in baahida biyood ee deegaanka ka taagan iyo culayska dadka aroorka ee ka imanaya deegaano kale ay keentay in aanay ku filnaanin biyahaasi guddoomiye waxaa sidoo kale uu sheegay inaanay jirin wax gargaara oo ka soo gaadhay guddiyada gurmadka abaaraha ee heer qaran iyo heer gobol midna waxaanu ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah guddiyada gurmadka abaaraha iyo guud ahaan xukuumadda somalilan inay gargaar caafimaad iyo ku cunto intaba ay la gaadhaan deegaamadaasi geesta kale cismaan maxamed saalax oo loo yaqaano xinne oo ka mid a dadka deegaankaasi ku nool oo khadka telefoonka ugu waramay v o a ayaa waxa uu sheegay in gaadiidka biyodhaamiska ah ee doonaya inay biyaha ka dhaamiyaan ay ku qaataan safafka ay u galaan in ceelkaasi laga dhaamiyo muddo ku suban toban maalmood inay sugaan waxaanu intaasi raaciyay in adeegyada caafimaad ee deegaanadaasi ay adag tahay inay helaan dadka deegaanku halka ugu dhow ee tagaana ay tahay magaalada burco oo jirto boqol iyo sagaashan kilomitir geesta kale inkastoon isku dayna inaan ula xidhiidhno guddiyada gurmadka abaaraha ee heer qaran iyo heer gobol haddana nooma suurtagelin inaan jawaab ka helno hore waxaa u jira in cudurka shubanka uga dilaaca deegaanada galbeedka ka xiga hargeysa oo ay hore ugu soo barakaceen dadka abaaruhu saameeyeen ee ka yimid gobolada bariga walow markii dambe lala tacaalay oo adeegyo caafimaad lala gaadhay hore ayaa hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ahiba ay uga digeen in meelo deegaanada somalilan qaarkood ah ay halis ugu jiraan inay ka dilaacdo macalooli barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa aad buu mahadsanyahay barkhad halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee aanu idiin ballan qaadnay inaannu dib u soo celinay waxaynala socotinaya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddaan idin dulmaro dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa gudaha dalka soomaaliya waxaa ka dhacay in baarlamaanka soomaaliya uu yeesho fadhigiisii ugu horreeyey kadib doorashadii madaxtinimada soomaaliya iyadoo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo baarlamaanka soomaaliya hortagay islamar ahaantaasina weydiistay inay codka kalsoonida siiyaan xasan cali khayre ayaa saddexlabaatankii bishii februareenu ka soo gudbinay uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha fadhiga baarlamaanka ayaa waxaa soo xaadiray laba boqol iyo kow iyo soddon xildhibaan kuwaasoo dhammaantooda isku raacay inay codka kalsoonida siiyaan xasan cali khayre ma jirin xildhibaan diiday ama mid ka aamusay intuuba haddaba dhegaystayaal waxaannu falanqayn doonnaa qodobkan gordhow ee qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku falanqayn doonnaa sidoo kale dhacdooyinkai toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay xaalad musiibo qaran si wax loogu qabto arrimaha bini'aadanimada ee abaaraha dalka soomaaliya ka jira qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa toddobaadkan lagu sheegay in madaxweynaha uu bulshada caalamka ka codsaday inay si degdeg ahi uga jawaabaan musiibadaasi si loo caawiyo qoysaska iyo shakhsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen abaar aad u fara badan ayaa soomaaliya ka jirta kuwaasoo dad iyo dunyaba si isku mid a u gallaaftay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan caalamka ka dhacay kuwoodii ugu waaweyn waxaa ka mid ah xiriirlaaliha guud ee mareykanka jeff sessions ayaa lagu eedeeyey in uu wadahadal la yeeshay saraakiil ruushka ka socday intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada mareykanka sanadkii laba kun iyo lix iyo toban markaas oo jeff sessions isagoo senator ah kana mid ahaa xubnihii ololaha madaxweyne donald trump jeff sessions ayaa kulamadaasi ula qaatay ruushka ee la ogaaday hadda waxaa la sheegay in markii ansixintiisa ay socotay uu isagu ka been sheegay inuu la kulmay saraakiisha waddanka ruushka ka socotay markaas oo hadda sida wararka ay soo baxayaan ay sheegayaan in ragga uu la kulmay uu ku jiray danjiraha ruushka ee maraykanka waxaasesiya arrimahaasi uu isaga beri yeelo jeff sessions isaguna waxa uu khamiistii ku dhawaaqay inuu bannaanka ka istaagayo dambi baaris kasta oo ku lug leh dabagalka lagu sameynayo saameynta uu ruushka ku yeeshay doorashadii madaxtinimada maraykanka ee dhacday bishii nofembar ee sanadkii hore iyadoo lagu dhex jiro dhaliilo kulul ayaa madaxweynaha maraykanka dhinac kale donald trump waxa uu sheegay inuu si buuxda uu u kalsoon yahay ninka ugu sarreeya sharci ilaalinta waddankan maraykanka balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa dalbanaya in jeff sessions uu iscasilo iyadoo hadda baaritaanadu ay weli socdaan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa daalad aya koonfur galbeed ee waddankaasi zimbabwe waxay ku dileen laba boqol afartan iyo lix ruux islamarkaasina guri la-aan dhigay laba kun oo qof oo kale tan iyo bishii disembar ee sanadkii tegey dowladdaasi oo kharashku ku yar yahay ayaa ka codsatay beesha caalamku inay gargaar la soo gaarto dadkaasi si ay kaalmo uga geystaan wax kaqabashada khasaaraha ay daadadkaasi sababeen dalka soud africana waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeda dadka ajaanibta kuwaasoo qaarkood rabshado watay islamar ahaantaasina keentay in dad ay ku dhintaan dadka weerarka loo geysa waxaa ka mid ah soomaali iyo nigerian kuwaas oo ka ganacsada waddanka koonfur africa dad ka soo jeeda dalal kale o afrikaan ayaa sidoo kale dhibaatooyin loo geystay haddaba aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka sidaad horodhacaad ku maqasheen baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkii ina dhaafay waxa ay meelmariyeen oo ay ansixiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre khayre ayaa laga filayaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo samata bixisa waddanka soomaaliya oo dhibaatooyin aad u fara badan ay ragaadiyeen caqabadaha ra-isul wasaaraha xukuumaddiisu ay wajihi doonto waxaa ka mid ah dhinacyada nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo sidoo kale sidii ay ula tacaamuli lahayd maamul goboleedyada dalka soomaaliya arrimahaasi haddaba waxay la qaadaa dhigaya oo ila falanqaynaya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo hore wasiir u soo noqday islamar ahaantaasina mar soo noqday la taliyaha madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud yariisow isagoo magaalada muqdisho jooga ayaan weydiiyey bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo waxaa laga baran karo codkii kalsoonida ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ka helay baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya waxaana uu ku warceliyey baarlamaanka wuxuu si aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hadda helay sharciyadii muxuu ahaye mandatekii uu kusoo dhisi lahaa golo wasiire ah marka arrintan waxay ka dhigan tahay labo mid muxuu ahaa doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo runtii aqlabiyadda baarlamaanka marka laga soo tago tii shacabkana la helay haddana ra-iisul wasaarihii uu soo magacaabay isla markiiba uu helay maaragta aqlabiyadda intaas la eg waxay soo celisay runtii rajo shacabkuna waxay ka sugayaan muxuu ah labada mas-uulba in howlaha inta dhiman la dedejiyo siday ballan qaadeenna maaragtay ra-iisul wasaare xasan cali khayrna wuxuu ballan qaaday xukuumad tayo leh oo marxaladda dal ku jira ka bixin karta marka rajo weyn ayaa shacabku qabaa rajadaasna waxay ku xirnaan doontaa hadda sida wadatashyada muxuu ahaa ay hadda wadaan usoo dhameeyaan kadibna ay culeysyada iyo caqabadaha jira oo soo noqnoqday looga gudbi lahaa waa midoo dhinacna waxaa loo baahan yahay xukuumaddii inay noqoto xukuumad tayo leh oo hawsha loo igmaday iyo ballanqaadyada ay suubiyeen fulin karta dhinaca kalena waxaa laga rabaa inay qanciyaan xildhibaanada soomaaliyeed si codkooda loo helo dhinaca saddexaad iyadana waxaa la rabaa inay qanciyaan in soomaalidu iska dhex arki karto arrimahaas oo dhan marka keenaysaa inay muxuu ahaa muddada ay haystaan aad bay u kooban tahay laakiin rajada shacabku hadda uu qabo aad bay u sarreysaa rajadaasna haddii aysan fursad loo siinin madaxda oo culeyska iyo caqabadaha aan lagala shaqaynin waxaa dhib noqonayso ayaga nasalkoodii inay ku dhiiradaan isbedelka uu dalkan u baahan yahay oo dad kartile inay kusoo saaraan waa tahay marka arrimahaasa un isxeerinaya hadda sidaan u jeedo waxaa jirta in dadka qaar wararka lasla dhex marayna ay ka midka tahay in in ansixintan ra-isul wasaaraha la ansixiyey baarlamaanka ay si aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen oo aysan jirin cid diiday ama ka aamustay ay qayb ka tahay ee, ballanqaadyo baarlamaanka loo sameeyey lafahaantooda in golaha wasiirada qaar qayb badan oo ka mid ah ay ka iman doonaan baarlamaanka soomaaliya mar haddii wasiirada inta lasoo magacaabo oo xubno ka mid a baarlamaanka iska dhex waayaan ma laga yaaba intaasi ay caqabad ku noqoto ansixinta golaha wasiirada soo socda ee ra-isul wasaaruhu laga yaabo inuu ku dhawaaqo runtii ma sahlana ee, mar walbana een, waa ka adag tahay ra-iisul wasaare la ansixiyey iyo ama golo wasiiro la ansixiyey een, een, muxuu ahaa mar walbana waa jirtay arrimahan oo tii u dambeysay een, ra-isul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waa la socotaa in dhowr jeer lagu soo celiyey ee, uu golihii wasiirada xubnihii uu magacaabay wax ka bedelay mar labaad soo celiyey marka waa un caqabad iska jirto laakiin waxay u baahan tahay sida ay mar walbaba ayaga ee, la tashiyadoodii ay runta ugu sheegaan een, xildhibaanada iyo dhammaan qaybaha bulshada ay saameyso iyo in muxuu ahaa dadka ay xolanayaan loo arko dad lagu xushay aqoon waayo aragnimo iyo karti hawshiina ka bixi kara waa tahay intaas marka is hesho iyo taageerada shacabka oo la haysto ani waxaan isleeyahay waa u fududaan doontaa in ee, muxuu ahaa la ansixiyo Ee, ugu dambeyn injineer yariisow ee, fursadda ay haystaan hadda een, madaxweynaha soomaaliya cabd- maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumadda uu soo dhisi doono tee bay gaarsiisan tahay marka fursaddaas ay haystaan runtii waa markii ugu horreysay hogaamiye soomaaliyeed uu helo een, muxuu ahaa aqoonsi oo shacabka soomaaliyeed iyo sharciyad sidan u xoogan Een, waxay u baahan tahay sharciyadaas iyo filashada ay dadka ka filanayaan rajadan cusub oo wax badan ay ka sugayaan hadba sida ay madaxda iyo xukuumadda ay soo dhisayaan runtii shacabkana ula wadaagaan ee, dowladdana ay u noqoto dowlad shacabka uu leeyahay la tashiyada shacabka la badiyo islamarkaana runta loo sheego shacabka waxyaalaha caqabadaha ah ay ku adkaanayso mar walba oo aysan ka gudbi karin oo dowladihii lasoo dhaafo dhan uga mid yihiin oo ay ka mid tahay amniga sida al-shabaab loola dagaalayo oo ay ka mid tahay sidii dhaqaale lagu heli lahaa ku filan oo dowladda howlmaalmeedkeeda ku fushato Een, saddex sidii muxuu ahaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkii ee hal dowlad ugu wada shaqayn lahaayeen Een, afar sidii beelaha een, muxuu ahaa rabitaankan oo ah xil wixii inta ka baxaan ay u gudbaan maxaan sideen wadankan hore u marinaa arrimahaas oo dhan waa arrimo aad iyo aad u culus una baahan ee farsamadeedii iyo madaxda oo madaxweynaha ugu horeeyay ra-iisul wasaarahaba inay shacabka runta u sheegaan ay dhahaan annaga intaas iyo intaas ma qaban karno sababtoo ah dhaqaale la-aanteed intaas ma qaban karno sababtoo ah een, arrimahaas amniga culeys naga hayo iyo midda ugu dambeyso ah sida al-shabaab haddii dib u heshiisiin dhab ah ay keenaan oo la tuso in dib u heshiisiin al-shabaab nasarkeedii muxuu ahaa lagula heshiin karo iyadana waxaan isleeyahay qayb kale waaye marka arrimo badan baa horyaala caqabado inaan u duceyno oo shacabkan ay la shaqeeyaan unbaa looga bixi karaa een, caqabadaha soomaaliya horyaala oo dhan aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo hore xilal kala gedisan oo wasiir uu ka mid yahay usoo qabtay islamar ahaantaasina soo noqday fahayeenkii la taliyaha madaxweynihii ugu dambeeyey ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegayaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka idinkoo mid kale oo kaas lamidna dhegeysan doontaan sabti soo socota haddii ilaahay nafta nagu simo haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya caashe ibraahim caashacuud iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan kursigan daanduray waaba lagu tartamaya toddobaadkii hore waxaa fadhiyey farjar haddana nuuraa fadhiya aad iyo aad Eh, dadku waxay dabcan caasha uga barteen kursigan eh, saxafiga weynaa ibraahim xasan daandure iyo laakiin saaxiibkay eh, ismaaciil farjar oo maaragtay isna mararka qaar soo fariisan jira laakiin maanta marka labadoodii oo maqanba maanta halkaa kusoo fariisisay maanta anaa ku qabsaday
waa tahay nuur soo dhawow waa barnaamijka mahadsantaa caasho warqadda ugu horeysan anaa soo qabanaya baliikaada saan u Waan ku akhrina daa- horta bal iga fiirso cusub maadaama barnaamijka aad ku aan cusub ku tahay daaya waa yahay maanta barnaamijka maadaama aan ku cusbahay Ha.
adaa leh oo ku daaya
warqadda ugu horeysa waa tahniyad waxaa diraya asxaab ay ugu horeyso dahabe maxamuud maxamed sacdiye axmed sheekdoon hoyo cibaado cali nuur farxiya taxliil sheekdoon iyo sidoo kale falastiin axmed imaan iyo khadar axmed cabdibaasid iyo sidoo kale xabse axmed cabdibaasid iyo qaasim axmed salaad iyo sidoo kale cumar axmed cabdibaasid iyo haashim axmed cabdibaasid waxay tahniyad u dirayaan doctor najiib ciise diriye iyo xamdi maxamed maxamuud ciyow oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho isku waara bay leeyihiin oo kala hela ubad kheyr qaba annaguna waxaanu leenahay aamiin caashay anna warqadda ugu horeysa ee gacanteyda kusoo dhacday waa warqad hambalyo mihir waxaana diraya dadka kale ah hooyo nuuro canshuur maxamed abti axmed canshuur maxamed iyo yuusuf cusmaan maxamed cabdirashiid cusmaan maxamed liibaan cusmaan maxamed cabdirashiid yuusuf cusmaan ceydiid cusmaan maxamed farxiyo cusmaan naciime cusmaan xaliime sacdiye cusmaan iyo nadiifo cusmaan iyo deeqo cusmaan dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya sacuudi arabiya iyo sweden waxa ay tahniyad meher ay u dirayaan faraska iyo geenyada farta iyo faraantiga nuurudiin cusmaan maxamed iyo zamzam bashiir shire oo ku wada nool dalka norway balse meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxa ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela innaguna waxaan leenahay noqda kuwii wada noolaada oo ubad baariyaal ah kala hela aniguna aamiin ayaan raacinaya ducadaada aan ka helo ubad kheyr qaba ubad baari ah waa wax aad u wanaagsan dhambaalkan haddaan soo qabto intaadan heesta soo qaba nuurow heesaha toddobaadkan dhinacaga ma soo rixa dhammaan Eh, eh.
adi- adigii dhegeystayaashaan isu ma kiidaayo heesaha eh, waa shan hees oo caashaay aan anigu maanta soo xulay waatii aad idhahday maanta adaa heesaha lehe marka adigii laakiin labaan dhegeysta ku siiyey waa tahay marka kuwaagan ku horeyn doonaa balaan soo qabto warqadan waxaa halkan hambalyo aroos ka diraya baa layidhi dadka kale ah abi bashiir xaaji cumar hooyo kaltuumo xaaji jaamaac iyo kamaal bashiir xaaji cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed bashiir xaaji cumar iyo xaaskiisa iyo cumar bashiir xaaji cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa abshiro bashiir xaaji cumar saygeeda iyo caruurtooda aamino bashiir xaaji cumar saygeeda iyo caruurtooda iyo xaliimo bashiir xaaji cumar saygeeda iyo caruurtooda iyo sidoo kale maryan bashiir xaaji cumar iyo saygeeda iyo ugu dambeyntii cabdimuncin bashiir xaaji cumar iyo dhammaan reer bashiir xaaji cumar iyo reer xaaji jaamac muuse oo kala jooga maraykanka iyo yurub iyo soomaaliya waxay hambalyo aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yidhi maxamed burhaan xaaji ismaaciil iyo naciimo bashiir xaaji cumar oo arooskoodu ka dhacay magaalada waxaa layidhi waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad kheyr qabana rabbi ha idinkala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin bal heesta ugu horreysa nuur caasha heesta ugu horeysa waa hees jacayl ee dabcan maadaama barnaamijku uu yahay barnaamij farxadeed oo dhegeystayaashu ay hambalyooyin u dirayaan kuwii is aroosay iyo caruurtii inoo dhalatay caashaay Ee, xabiibo xasan tooxow ayaa waxa ay leedahay uurkii qalbiga haddii aadan ku ool ubixii jacayl kulamaan sugeyn aragiisa kaan ku ildoogsado middan hore waad ku baastay
Bal aan dhegeysanno.
waa u codayay
uurkiyo qalbiga haddii aadan ku ool ubaxiyo jacayl kulamaan uurkiyo qalbiga haddii aadan ku ool ubaxiyo jacayl kulamaan eelkaada wadnaha ku abuurtay baan abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol eelkaada wadnaha ku abuurtay baan abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol aragiisa kaan ku ilgoogsado aragiisa kaan ku ilgoogsado ammaaniyo ducada ducada ducada waad istaahesha sinan kuu tusheegaya siinkuwa aragiisa kaan ku ilgoogsado aragiisa kaan ku ilgoogsado ammaaniyo ducada ducada ducada waa
intaasi aanu ku dhaafno codka macaana xabiiba xasan tooxow dhinaca dhambaallada mar kale haddaan jalleecno caash markaa dafaakan bal qaado ay tahniyadda dhalasho weyaan warqadanina waxaana diraya dadka kale ah hooyo miisaan isaaq iyo tamar cumar jaamac iyo seegeeda iyo caruurteeda kaafiye cumar jaamac iyo caruurteeda cadar cumar iyo caruurteeda cibaado warsame jaamac iyo geni warsame jaamac faa'ise cabdi faarax iyo seegeeda iyo wiilkeeda cabdulaahi yare kamas faarax barre iyo injineer barrow leyl warsame jaamac iyo xaaskiisa maariya daadir suuley iyo gabadhooda umal khayr xiirey dalac jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer cumar salaad iyo dhammaan reer isaaq dhaal dadkan oo kala jooga baa la leeyahay caalamka daafihiisa waxa ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan boqorka iyo boqorada faraska iyo genyada waa sahre cumar salaad sahre jacayl iyo weliba saygeeda maxamed cabdi cisaaq oo wiil ugu dhashay sweden magaalada maalmo wiilka waxaa loo bixiyey munasar maxamed cabdi ducaduna waa dhankiina ayaa la yidhi caasha munasar waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhiga midkii soo weynaada ee wanaagsanaada waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisana wax wanaagsan u tara oo uu noqdo wiil baariya dhambaalka dhinacayga yeella haddaan soo qabtana waan idin salaanay bahda v o a baa lagu soo bilaabay gaar ahaana qaybta hambaliyada waan idinka guddoonnay ibraahim daandureye caashiciid baa lyidhi ibraahim maanta booskiisa anaa u jooga waan ka guddoonnay nuura ka daanduraya meesha marka xiga baa la yidhi waxaa halkan aan uga tahniideynaynaa waa tahniyad dhalasho bay dirayaan maxamed cabdulaahi cali ciiltire bay yidhaahdeen iyo xasan cabdi farey waxa uu ku magac dheeryahay gentleman maxamuud cabdirasaaq cismaan fantastig iyo cumar maxamuud maxamed jagta baa layidhi iyo xuseen cabdi jimcaale madar iyo cumar aadan maxamed iyo maxamuud nadiif shire iyo nuux muuse berjeeb iyo muxyidiin hired kaatun iyo sidoo kale daa'uud maxamed cabdalla waxa uu ku magac dheeryahay giirow iyo ugu dambeyntii sharmaarke xuseen maxamed british iyo xabiibo ladan cabdi ibraahim iyo nimco xasan bakaal dhammaan dadkani waxa ay halkan iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho u dirayaan yaxye nuur muumin iyo sahra abuukar abshir oo wiil ugu dhashay degmada qardho waxay leeyihiin ducada waa xaggiina wiilkaasi inkastoo weli magaciisa aan la soo sheegin kolley weli baa laga fikraya waxaan leenahay kii soo weynaada allah ka dhigo ee wanaagsanaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin ayaan leenahay caasha markaan adiga ayaan ku siiyey heesta xigta maxaa noo soo qaban lahayd haye marka waa dookaaga laakiin anaad igu casuntay adigaan kuga casuumay waa tahay caashaqu waa caashaqa ma baran weli waa kinsa xaaji aadan iyo iyo cabdulaahi cumar xarago
lagu kala baariya sidee ruuxa bi'ir nugul lagu kala baariya sidee ruuxa bi'ir nugul jaa caziiz ugu badheedha baradli i seexday ugu badheedha baradli i seexday hadduu yahay barkumado hadduu yahay barkumado abwaanuma balweye abwaanuma balweye ma boqore ahad rawiba berlula mashe ma boqore had rawiba berlula mashe ninkii baacin jirayba gamaan loo baaha lama ba jiray caalam kuu bogaaynayn yahay ninkii baacin jirayba dhammaan loo dubaa lama bajiyey caalam kuu bogaaynayn dadkiigu beertaan barbarkaaga taagnay dadkiigu beertaan barbarkaaga taagnay diidahaan ibilaysaan abalkeeda ruxshaan
yaa salaam waxaan filayahay in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi caashaqa ma baran weli iyo fanaaniinta kinsi xaaji aadan iyo weliba cabdulaahi xarago markaana aan dib ugu laabanno warqadihii waxaa markaan gacanteeda ku soo dhacday warqad dhalasho waxaa lagu bilaabay waxaan halkan ka salaamayaa bahda daadiisa ah barnaamijka ee v o eda waa ismaaciil farjar iyo caasho ayaa layidhi caasho ee ismaaciil anaa wakiilka sidaan hore u sheegay maanta daanduray iyo ismaaciil ee, dabcan waan filayay in dadka ee, intooda badan ay soo salaami doonaane salaamtoodoo dhan isku xayuus maanta salaamtooda dhan anaa Man- jeedka gashta waxaan maqli jiray waa iigu jirtaa j- waa kugu jirtaa maanta maanta anay ugu jirtaa shibiska dheh Eh, dadka diri doona warqadan waxa ay kala yihiin najiib cabdi coon iyo ibraahim muuse dahran abshir cali qood iyo cumar aadan maxamed iyo cabdiweli xasan gooni iyo yuusuf cabdishire maxamed cabdulaahi kooshin iyo maxamed saciid yuusuf iyo cabdulqaadir waa abaadir cabdulqaadir cilmi iyo cabdilqani cabdulaahi irbad cabdiqani xasan dhagjar iyo qatre cabdi cismaan iyo faadumo yaasiin jaamac waa wariyaashii Eh, nasro maxamed cartan iyo dhammaan dadkaas oo kala jooga dunida daafaheeda waxay halkan hambalyo dhalasho ay hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah yaxye nuur muumin iyo sahare abuukar abshir oo wiil ugu dhashay degmada qardho waxaana ay leeyihiin ducada waa caashicood hay caash eh, dadku waxaa Wiilka- filayaa inay ducadaada jeclaadeen wiilkan qarno ku dhashay mar dhaweyd ma u duceeya haddana waa ugu daraya kii soo weynaada allah ka dhigo ee baaraya ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin ayaan ana u raacinaya anna amiin kalaan ku daraya dhambaalkan xiga haddaan soo qabto waxaa la yidhi waa cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti iyo cabdikhadar shariif daahir dheere waxay hambalyo dhalasho u dirayaan saxane shariif daahir dheere iyo asmaa buraale oo wiilgu dhashay dalka jabuuti wiilkaasi waxaan leenahay bay idhahdeen soo barbaar adeer waxaan u rajaynaya wiilkaasi inuu noqdo midkii soo weynaada barbaarta loo rajaynayna uu alla gaarsiiyo waa tahay caasha markaan aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha ee labada hees ee ugu horreysay waxay ahaayeen heesihii hore markaan dhanka dhallinyarada aan u beerno axmed rasta ayaan dhegeystayaasha usoo qabtay iyo heestiisii dardaaran waana caasha heestan hees aada u macaan oo lagula dardaarmayo dhammaan inta hee is aroostay ama inta is aroosi doonta
ruux kula dado kula diinaba dugsi laga dhigtaa ruux kula dado kula diinaba dugsi laga dhigtaa marwa daacadoo kuu diri naxdaa dumma laga xushaa marwa daacadoo kuu diri naxdaa dumar laga xushaaye dahab iyo xariir qayb doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa marwa daacadoo kuu dir naxdaa dumar laga xushaaye marwa daacadoo kuu dir naxdaa dumar laga xushaa dahab iyo xariir kayd doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa
darajada adduun dad iskursada ku dakeeya ee aroska ku daga ku dakeeya oo aroska ku daga
aad ayuu u mahadsan yahay fanaanka codka macaan axmed rasta iyo heestiisii dardaaran markaana kaalimihii warqadaha aan dib ugu laabanno warqadda gacantayda ku jirta waa warqadda hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah wariye khadre maxamed faarax iyo wariye safiye cismaan cabdulle wariye burhaan maxamed cabdi iyo wariye maxamed cabdirasaaq rasaas wariye cumar yaasiin cumar wariye yaasir cabdirasaaq xuseen iyo wariye maxamuud bashiir jaamac iyo wariye maxamed maxamuud xaliye wariye max- caasho waa kulli wadawariyaal waa idin salaamaynaa saaxiibayaal waxaa kaloo ku jira wariye maxamed bilogeele iyo wariye maxamed siciid qoslaaye iyo cumar aadan maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafeeda waxay halkan ugu dirayaan hambalyo aroos xidiga iyo xidigta wariye yaxye nuur muumin iyo sahre abuukar abshir oo uu wiil ugu dhashay magaalada qardho waxaana ay leeyihiin ducada waa dhankiina caasho eh, ducada adiga igaga faradhudhubnaa maalmahan maya tan dhinacaagaan usoo ri aad noo baranaysaa waayahay waxaan leenahay adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa la yidri oo ugu horeeya aabe axmed xuseen odawaa iyo hooyo faadumo cali siyaad iyo habaryaar xadiyo cali siyaad iyo caruurteeda casho cali siyaad iyo caruurteeda nuuro cali siyaad iyo caruurteeda hindi cali siyaad iyo caruurteeda iyo cabdulqaadir cali siyaad iyo caruurtiisa iyo maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa duniyo cali siyaad iyo caruurteeda iyo xildhibaan baa la yidhi duniyo iyo caruurteeda iyo eedo xaliimo xuseen iyo caruurteeda adeer ah, burco baa la yidhi deeqo burco iyo sidoo kale fartuun burco iyo ugu dambeyntii hooyo ruun muuse iyo aabe aadan xuseen iyo cabdulaahi aadan iyo waxaa la yidhi aabe aadan xuseen iyo cabdihaajir aadan cabdinaasir aadan iyo dad kaloo fara badan oo aan la soo koobi karin oo kala jooga daafaha dunida waxay hambalyo iyo bogaadin halkan u marinayaan arooska farxadda lab ay ka tahniideynayaan oo ay gaarsiinayaan tahniyad waxaanay kale yihiin cabdisamed axmed xuseen iyo raxme aadan xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho arooskaasi waxa uu dhacay sanadkan aan ku jirno laba kun toddoba iyo tobanka gaar ahaan bishan waa bishii february aan soo dhaafnay sagaalkeeda ducada waa xaggiina baa la yidhi waxaan u duceynaynaa ugu duceynaynaa arooskaasi ilaahay uu ka dhiga kii barakooba ee waara ubad wanaagsan oo baari ahna lagu kala helo aamin aamiin ayaan leenahay markaan waxaa gacanteeda kusoo dhacday warqad tahniyad meher waxaa halkan tahniyadan ka diraya caashay dhammaan shaqaalaha iyo maamulka isbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo ugu horeeyo agaasimaha cisbitaalka doctor maxamed cabdi warsame doctor warsame madaxa shaqaalaha ayaa la yidhi cisbitaalka doctor cabdulqaadir maxamed tifow fanis iyo waa mr maxamed cabdulaahi maxamed guure guure cadde iyo mr maxamed faarax sabriye iyo cabdulcasiis maxamuud maxamed iyo cabdulaahi xasan xareed barre salaad odowaa iyo samsam cabdulaahi dhalin iyo maryan macalin xasan maxamuud cayni maxamuud cusmaan iyo saciido xasan cusubow iyo fawsiye cali cabdi iyo sidoo kale nuure yuusuf guure iyo kuwo kale oo fara badan oo aanan halkan kusoo koobi karin ayay leeyihiin waxa ay tahaniyad u dirayaan saciid cali cumar iyo xamdi cabdulle warsame oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taariikhdu markii ay ahayd lix iyo labaatankii bishii febraayo sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee ubad kheyr qaba kala hela aamiin aniguna aamin ayaan u raacinayaa dhambaalkanna aad ayaa loo soo qurxiyey quruxdii baa laga badiyey meel kasta waxaa lasoo saaray wadnaa lagu soo sawiray tahniyad aroos oo farxad le baa layidhi waa tahay assalaamu calaykum daadiyaasha barnaamijka lagu soo hormaray wacalaykum salaam aanu leenahay marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah abti ibraahim ah, kulobow cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhurre yarow daahir iyo barqe ibraahim daahir iyo dhammaan reer ibraahim daahir bay yidhaahdeen oo ku kala nool soomaaliya britain iyo meelo kale iyo sidoo kale salaada garaash iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo mukhtaar gajuun macalin iyo ugu dambeyntii cabdixaafid macalin cabdi xareed iyo xuseen xasan xuseen oo ku magac dheer ah, xusni fashion dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo iyo bogaadin baa u dirayaan cabdulaahi ibraahim daahir oo loo yaqaano cabdulaahi jabaan iyo maryan yuusuf maxamed ibraahim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynile xaafadda ood weyne ducada waacaas shucuud baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay xaafadda ood weyne ee ku taala degmada daynile magaalada muqdisho waxaan ugu duceynayaa arooskaasi inuu noqdo midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin annaha iga reebina caasho waxaan raacin doonaa aamiin markaana kaalmihii heesaha aan dib ugu laabanno waa hees jecel oo aad iyo aad u macaan oo weliba siyaabo kala duwanna mid barnaamijkii dhalinyarada ee jimcaha Aye.
wuxuu yidhi heesaha hadba tii aan dhege tii markaas i qusaysaan dhegeystaa marka heestani buur baa kugu gudban waa hees maaragtay Waa dad dhinacyo- badan dhinacyo badanna way aad u taabanaysaa jecel- dhinacyo badanna taabanaysa Siyaabo Aad- kala aad duwanna iyo aad- waa la aad isugu- iyo aad. marka heestana dabcan eh, waxaa ku luuqeeya fanaaniinta eh, maryam mursal iyo cumar dhuule buur baa kugu gudban dhegeysi wacan
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye adaan ku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
berya kama raagine dhulka igu balladhe may baxnaaninaysa ah may baxnaaninaysa anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane miyan weli bogsade birbaigu jabsane miyan weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balladhe berya kama raagine ah dhulka igu balladhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nafsi igu bata buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nafsi igu bata buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin may bogsin kartaa inta lay buddhigin may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane kugu gudbane
warbaa kuga gudban intaas haddaan markana ku dhaafno dhinaca dhambaalada haddaan ku laabanno markana dhambaalkan waxaa diraya abi cabdulaahi colow xasan iyo hooyo faadumo maxamed dudaaye maxamed cabdulaahi colow iyo xaaskiisa ilhaan maxamed iyo carruurtooda raaxa cabdulaahi colow iyo saygeeda cabdishakuur cismaan iyo sidoo kale farxiye cabdulaahi colow khadiijo cabdulaahi colow waxay ku magac dheer tahay khadiijo qalanjo iyo canab cabdulaahi colow cabdiraxmaan cabdulaahi colow waa dhammaan ilmaha cabdulaahi colow fartun way ku jirtaa caasha ku jirta riyaan iyo sidoo kale falxad dhambaalkan waxaa sidoo kale ku qoran xaliimo mukhtaar maxamed iyo xaliimo maxamed cadow iyo farxiye cabdi maxamed dhammaan reer maxamed dudaaye barrow iyo dhammaan reer colow xasan dhammaan dadkan waxay kala joogaan daafaha caalamka waxaanay hambaliyo kaliilaaba hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi axmed cabdulaahi colow iyo yaasmiin xasan aadan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda jungal taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii februari aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin warqad tahaniyad aroos ayaa ana gacanteeda ku jirta waxaana diraya dadka kale ah aabe caliyar faarax cilmi iyo hooyo ceeble maxamuud siyaad iyo eedda xalaawi ibraahim cilimaato iyo adeer daa'uud faarax cilmi adeer axmed faarax cilmi maryan caliyare faarax cilmi iyo saygeeda iyo caruurteeda wiilo caliyare faarax cilmi saygeeda iyo caruurteeda anfac caliyare faarax cilmi ikraam caliyare faarax cilmi iyo cabdulaahi salaad xasan caliyare faarax cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa gallad axmed faarax cilmi iyo fartuun axmed faarax cilmi fartuun daa'uud faarax cilmi iyo maxamed sheekh xasan tarabi dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxa ay tahaniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan arooska cumar caliyar faarax cilmi iyo aroosadda farxiyo daahir maxamed oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waa xaggiina ayay leeyihiin waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba oo baariyaal ah kala hela aamiin dhambaalkan haddaan soo qabto dhammaan shaqaalaha v o na salaameynaa baa layidhi gaar ahaan daandura iyo caashicid waa taa waan idinka guddoonay nuurna wuu fadhiyaa ismaaciilna toddobaadkii hore u fadhiyay dhammaan anaa u guddoomeeya was faarax barre baa layidhi oo jooga gaarisa tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya annagoo kale ah baa layidhi hooyo miisaan isaaq iyo tamad cumar jaamac saygeed iyo caruurteeda kaafiyo cumar jaamac iyo caruurteeda cadar cumar iyo caruurteeda cibaado warsame jaamac iyo gini warsame jaamac iyo faa'iisa cabdi faarax iyo saygeeda iyo wiilkeeda cabdulaahi yare iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta waa faraska iyo geeyada waa loo soo abtiriyey waa sahra cumar salaad iyo waa sahra cumar salaad sahra jeel bay ku magac dheer tahay iyo seegeeda maxamed cabdi isaaq oo wiil ugu dhashay sweden magaalada maalmo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi munasar maxamed cabdi waxaanu leenahay munasar soo barbaara noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadda ugu dambeysa caasha dhankayga waa warqad tahaniyad aroos waxaana diraya nasta xirsi axmed iyo maxamed yaasiin saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge maxamed cawil axmed iyo farxaan cabdi cali nuur macalin aadan deeqo iyo macalin ibraahim nasniin qaali iyo hindiye dhaqane nasarkiin jacfar bashiir iyo dhammaan reer cabdulqaadir iyo reer macalin aadan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan xaawo cabdulqaadir buubay iyo saygeeda macalin cali macalin aadan oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana leenahay ayay leeyihiin arooskooda ha noqdo kii lagu nasto ee lagu nagaado aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysana bal raaci caasha heesta ugu dambeysa adigaan ku siiyey sababtoo ah barnaamijka adigaa igaga soo horreeyey oo dadku ay kaaga barteen oo igana fanaansan mogtahay
yaa kaaga maraga dhegeystayaasha igaga maraga caasha waa tahay laakiin een, annagu waxaan naqaanaa mar haddii soomaali leeyahay dhaqan baa laleeyahay soo ma waa gartay marti waa la sawraa waa gartay.
toddobaadka hore ismaaciil aan ku lahaa marti baa tahay barnaamijka marka waa in lagu sawraa marka mar haddaad barnaamijka marti ku tahay saad usoo xushay dhegeystayaashana Waa- waa Ugu soo yahay gudbi.
waa heestii dalmar waa xaliimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi maxaan kula dadaalaa dalmarow dantaada ku ciishe
yaa salaam caasha ee, salaad darbina ereyadu uu dhahayay heesta dhexdeeda waxaa ka mid ahayd daruurtuba halkan maro bal nasiib darantay kuma soo da-ayso ku daroori weyde waaw oo ila nuuro fanaanaad ahayd codadka magool iyo salaad derbigan kusoo gabagabeynanaya heesta dalmar guud ahaan barnaamijkan baleed iyo heesaha toddobaadkan intaan mar kale kulmayno dhegeystayaasha maxaa leedahay waxaan uga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo intii is aroostay ilaah ha ka dhigo kuwa isku waara oo ubadda khayr qabana kala hela inta dhalatana ilaah ha ka dhigo owlaad saalixiin ah oo dalka iyo dadka iyo diintaba waxtara aamiin
dadna way la tegeen iga sii dareen doorsoomay maalmahan sidan aan daysne galweyaan doo galweyaan madalo ka doodi waaye
waayahay dhegeystayaal waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena galabnimo aan markana intaynaan barna- aan ka bixin idaacadda aan jamaal ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkana inuu mid iyo laba inoogu soo celiyo jamaal mahadsan maxamed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalga soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan gaara la qaatay guddiga gurmadka abaaraha waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka tabaalaysan gurmad lala gaaro isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay xoogga saari doonto gargaaridda dadkaas dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in ilaa iyo shan qof ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay xarunta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari maanta maxamed aad baad mahadsantahay jamaal heestaasi ay wada qaadayaan fanaaniinta salaad derbi iyo allaw naxariistee magool waxay u dambeysay dabcan barnaamijkiisa hambalyadii salaamaha sidoo kalena waxaa u dambeysay barnaamijkii galabnimo oo idinla socodsiinaynay anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan iyo barshiir abikaro dhinaca farsamada inoo ahaa intaynu haddii la idhaahdo kulmi doono toddobada fiidnimo waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo galabnimo wanaagsan
halkan maro bal nasiib darantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda